waxaa isbitaalka guud ee degmada kunyabarow la keenay laba nin oo uu si daran u soo dhaabacay shabeel lab ah xilli ay joogeen baadiyaha kunyabarow intaa kadib waxaan wareysanay agaasimaha isbitaalka kunyabarow siday dhibanayaasha ula tacaalayaan waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhawaay maxamed jaamac cali agaasimaha isbitaalka kunyabarow agaasime maanta waxaan booqanay dad oo shabeel usoo dhib u soo geystay ka waran si ay ula tacaashay
dadkaas waana loo keenay ayagoo dhaawac ah oo shabeel maaragtay ay dagaal dhex mareen halkaana maaragtay adeega caafimaad oo deg degaa loo sameeyey waana maaragtay waana la daaweeyey dhaawacyo kala duwanoo bay qabaan oday iyo wiil uu adeeru yahay weeye wiilkaana maaragtay dhaawac xoogaa aada u daran hadda qaba allahu mustacaan odagana wuu roon yahay waxay noo sheegeen dagaal xun oo khatara inuu dhex maray shabeelkii ayaga ugu horeyn wiilka buu qabsaday odagana wuu u soo gurmaday asagoo masaar wata wuuna ka fujiyey odagiina marka uu asagana uu ku jeestay odagiioo la legday oo dhulka dhigtana waxaa u soo gurmaday nin qori wata sidaasaa marka uu odagiina ku badbaaday adeeg caafimaad baa loo sameeyey dhaawac bay ahaayeen dhaawac daran bay ahaayeen weliba waa loo gurmaday aad baa maratay maratay dhaawacii dhaymo iyo daawooyin fara badan baa loo sameeyey waana hadeerteen waa soo aragteen waana la tacaalay haddana caafimaadkooda aad buu u fiican yahay boqolkiiba boqol waxaa gartay waxaa jirta dad eygoo kale markuu dad qaniyana in gurmud degdeg cirbad laga gaaro afar iyo labaatan sac haddaan la dudurin oo ama u dhiman kara ama raabi iyo wax u qaadi kara ka wana shabeelka wax noocaas maleeyahay way jiraan taas waana lagu daray maaragtay borseeska caafimaadna way mareen wax ka dhimanba wax u qaasa maa jiro shabeelka uu qof qaadaya hadduu qaniyana way jiraan miciyaha isticmaalo shabeel ha ahaado ey ha ahaado libaax ha ahaado waxaan miciyaha iyo maaragtay cidyaha wax ku dilaba oo dhan way leeyihiin daawoyin waa lala tacaalay borseeskii caafimaad iyo daawooyinna waa la marsiiyey
mid ka mid ah labada nin xaaladdiisu waa ay culus tahay mana awoodin inuu hadlo balse ninka adeerkiis oo isagana qaba dhaawac gacanta ah ayaan wareysanay waraysiga oo inoo qaaday cabdifataax faarax diiriya ayaa u dhacay sida tan waxaan ugu maqaalaa in aad shabeel isqabateen kusoo dhowo
magacayga nuur giiro axmed geelle waay erya aqba iskaga lula ani wiil yaro anaga a dhalnay unuko meeshaan koollaha dhigayno hergel ku jirno oo lix saacee tahay aa xabad inta ka dhacday dhinacan oo kaleeta xabadadeewaxaasnir aniga wiilka xabadda maxaaba oo dheereen daansheer oo eriga cunaysaa kolley rag ku buryo haya isniri meesha inta afadhinaba rag buuqayaa nagu yimid oo yoomahay oo aa naqaano isla markiiba raggiyaa meesha ar maxaa dhahay ee shabeelaa meeshaan beri ku aragnay shabeelkaasaa qoragaan lagu riday geedkana waa ka soo degtay saadkiisaa haynaa waa roogsan masaara garabka io fuusha waa roogsan ilmaan waxaa erig dhexdiisa gala xabadda ridaaya ma isla jirtay markaas markaas oo xabadda iridaayna maya aniga erigaygaa iskala jiraa dhegtale ka maqlaya xabadda warna uma hay erigaa iskala jira waa iigu yimideen raggaanoo saani haay ar maxaa dhahay waay maanta xabadna waa maqlaya buuqana muxuu yahay shabeel wax liilaaha aragnay geed usoo fuulaa xabad ku ridnay waa ka soo degtay xoogaa inoo dhaawacan yaanu u malaynay shabeelkiyaa raadkiisa hayna aabe inta soo gale inta anigana waa roogsadhay saantiyaa fiirin arkan libaaxba waa saantiisa baalyarmnimiyooseebaay wax xisaabka galaya maakan saansaantalaa ilaa geedanoo gombeey sida raartaas wadaadkaas fadhiyo kaleet ragga qoriliyada intay qaadeen anigana dadka ciidanka intoo maray anigana masaarta wiilkaas hadda oo dhaawacan hortiisaanoo socdaa wiilka xoogaa waa iga dusanay waa yaroo iga fogeysna anigana saaca male iska socda inta waxaa kasoo yerta wa bahala inta kasoo buuda oo giirgiirin wiilkii waa orday intaa fiiraha wiilka orday isla markiiba saddex kale hadduu talaaba booda wiilka waa ka dabatay daft oo yir wiilka korkoo ka koray wiilkii intaa fiiraha geb ku yir oo ku fadhiistay wiilka dhulka u dhacwaana ku fadhiistay waa soo orday ha waa qaniini bes male ya intoo haya margiga inta rabtaan tuuleedka ma arkay ilaa dhakaarkan jiiqlida intoo hayaa wiilka afgambarin waa urdi waa ku fadhiya waa soo orday waxaa mariyay moga masaaraa watay saddex kalmiyaa walxa u mariyey waa ka booday waa ku dhuftay intuu orday xaggoo tegey usoo sidii ka dan usoo buubayo macaa aa ku soo haya marka hoostii kusoo dhacay ogaalkiisa ogaayaan waana isqabannay aniga usaa isqabanay masaartii maku dhacda maku dhicin bartaas dhegtay furuurta inta waa isxarbanay waa islilignay gacantaanoo afka la helay markii dambe waa i tuuray waa dhacay markaa dhinac dhinac u dhacay wiil ninkan aabiisoo qori wata oo gees jiriya xagga ka soo orday arku dhufaar ninka waa ugu dhegan yahay si fiican u ihaaya saas ilaahay wuxuu igu micindhin ufaadhiya xabad waa waxaad adiga kuugu dhici lahayd aniga dhinacana badan usun dhinac waa isiixi garab waa iga maray ani waa fiiriyo war ku dhufaayr si fiican u ihaaya bahalka gacantaana u ihaaya waa la soo kor joogsaday dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag saddex miya afar baalootuu ku dhuftay inta ugu dhufta wadna afkoo saasii waa ideeyey waa iga foqay ragaa ragayaa duurkul ka soo baxay meeshaa laga qaaday hoosaa la iigeeyey waa xoogaa gacanta xedadaa go'ay laba meel dhiig bax maraa lagu xiray wiilkiyaa la soo qaaday hoosaana la geeyey baabuuraa la dalbay baabuurkiyaana duhurnimo noo imaaday baabuurkiyaa nagula soo qaaday inta saasaa nagula keeno warka intaasoo ahay
meesha ay wax ka dhaceen xaggaa cusbooleeyaa layidhaa cusbooleeya hoos tagtaa
oo cusbooleey iyo ceel maallood iyo alxamdulilah waxaa la yidhahaa ceelyeyda waxay u dhowdahay wayaan lee xisaabsan tahay iyo heeji maxad waa u dhexaysaa wax yar u dhulxeeyaba ay ku toosantay cabarkeeda waa garta xabadi iyo waxaasaa maqasheen saakoodii horeysiga aa noogu sheegtay marka libaax iyo waxaa dhacay raad aa aragnay libaax waaye ama shabeel waaye marka yacni waxaa wareysiga aa ka dhamay in libaax uu idinla fududaa ka hor
markii anugu saanta aragne saantan libaax waay cagtiis waa weyntay shabeel halaha moodhanya asniri aadheheenni iyo kow iyo lama sida sariirtan aan soceyna bahalka waana soo galay raggaanaa soo dabagalay aaba soo xabadeeyaa saanihaay waxaa layidhi ciyaalkan iyo xoolahan oo bagaa oo cunaa eriga cawdi moorada dhaca gudaho noo soo galay bahalkan geedkan noo koray oo ilmaha carruurta boodkooda yimid waxbuu naga halleehaa aan iska bixinaa layidhi ragga saasoo qoryo isku wacday oo qoryo usoo qaatay saasaa horta lagu baadalay alxamdu dhibkaana waa dhiga laakiin usugu waa la dilo usuguna aniga waa iska xanuun waa qabaa laakiin hadda waa iska roonay alxamdulilah xayawaankaas koodii inaad dishaana u baxdeen sooma unukaa unukahe waa iska socon aniga erigaa iskala jiri markii uu markii la idiin sheegay waxaa go'aansateen inaa maadaama xoololey aatiin inaa iska dhicidaan ama aad dishaan waxaa go'aansateen cadaabadan oo Waxaa u rabteen raadsiin waa raaseen inay boodka noo soo gashay amba erigeenniigilaha amba ciyaalka xoolaha loo diro dilaa baalkan libaaxa yar waaye wax ma dhaamo xoolaho idinka bogaa inuu eriga qaadayo oo nirgaha jelka geela dilaayo oo looda dilaayna waa la ogyahay iska celiya un aad dee waraaba hadduu wax naga baadilo eri naga qaado amba geel naga dilo waaraadana waa dilnaa libaaxa haddoona baadilo waa iska celinaa waa iska dhicinaa saasaa iska dhi xayawaankoo cunaa xayawaankana kii lagu nool yahay waaye laakiin sida aa arki nin shar yar ma ahan haa ragaa kaa xoog badan amba ragaa iska celiwaahaya weligay ma dhihin waana balaayo yarahay laakiin ninkaas waa iga shari badiy been lama sheegay faraha markaa isla galnay yaa ninkaasaa dhulku dhigaayo ma laheen dhulkoo ila helay waa iga shar badiy ma garat ragaa iga dhici maa waa idili lahay aa ninkaas qorigi lahaa iga dhici maana aniga meed markaa dhaco oo nafta aa uga guyo waa inoo cuno damce marka ninkaas aa ka celiyoon ugu tibla aniga wiilkaanaa ka fujiy usoo dhiig dhadhamiyaa ka fujiy xag lootay anoo ugu soo guddooma ragaaba aa dila jiraan aa ka sheekay subaxda marka la aadaya wuxuu yidhi libaaxna waa dila shabeelna waa dila gisina waa dila waxa idhi marmay saddexaa ka diloori shabeel bahalkaas ragoo idinka dhaa miyadaa galabta keenaysiin ama rag lamid aa keenaysiin kayraa bahalkaas meeshiis ha fuulo usaa iska degaaha bax ragaa yidhi cadaabada gudug noo soo gasho ciyaalka iyo carruurta dhexdooda soo fadhiista ma ku daaqsaheena oo arigii iyo maatida u yimid xoolihii inkoo rag eh ragaasaas ku baxay warka sida uu sheegayan waa naqatay ninkii horta bahalka ma sharyaro mid weyn mu ah bismillaah sariirtaas ninkaas ku fadhiya waa dhanye meesha haddii la soo dhego waa la amakaaba nin rag iska celi karaaba ma ahaba haa libaax oo oo wax yar oo ka nusqaamaya waana ka dalool dheer wiil libaax waa libaaxa gaaban isagaa fasi dheer xayawaano oo dadil ay asqabatee ma jiraan hore oo xayawaan dad- oo xayawaanaha maya maya shabeel iyo noocyo kulli maya xayawaan ani waxaas ma ma tegin haddaa kuugu horeysa haddaa iigu horreysa wax oo ugu soo ordaba daanyeeraa ka- eri iga cuntaa dila daanyeerna uguma soo ordin waa iska dildila jiray laakiin nin ugu soo ordo ilagday oo markuu wiilkaaska xagga oo soo socday aa argaysa horta igu dambaysa i- oo ii qaabilaya usoo soo laho usoo afka soo boojiyey aa iigu dambaysa masaaraa wata masaarta inaa mari in kale ma ii hubno waa i qaabalay cabaardaa islagnada waa dhacay markaa dhacay usna waa u garab dhacay markii waxaa la sheegay ninkaas hadda la daawaha lagoy geedkaas fadhiyo wuxuu yidhi markoo dadka qofta oo qabta waa u seexaa dhulka isdhiga ilaa qofti ragga wuxuu ku leeyahay waa ku- waa ku dila balaawota waa kugu duraa ninka garab waa iska maraa usna waa seexaha uu yidhi mididaas iyo waxaas qalab waa iska ilaaliya annaga hadda waxaa lahayn bahalkaas isaguna haddaa la dhaawacay waa waa jilci waa ku seexdaa leen maaho yidhi adiga markuu dhiiga kaa cuno oo ku milki inaad dhimata oo ku ogaado markaasoo wuxuu yidhi oo hadda waa uu ku cuna midka oo qoriga ku dilay gadaal dambe idinkaga imaadina kooda isma socdo aabahiisa waa wiilkan oo dhalay waaba isla jirnaba usugo cindho colaadema rag dhan waa isku ragga qaar horta waa qaxay waa roore qorigaasa ragga qaar cagtaba barka dayay waa haad nimanka wax loo haayay nin qori wata hataa qorigii la orday ninkaanaas weera xayaanta soo maray markuu anigu uu soo gudoomo oo tujiyo oo idhiga dhulka oo la soo wareegtay anigana dhugtaaqay waxaa warniyo bahalka waa haasta iga fuji nacasiyo markaasuu korkiisa soo joogo hal xabad horta kor u riday ninka nafsi argaaga xaagala xabadoo kor u riday markuu hal xaba kor u riday oo haddana hoos war ku dhufaayr bahalka waa i haayaa dhagdhagdhag intoo kale u yaallaa dhagdhagdhagdhagdhagdhagdhagdhag oo xabadda ku sii meesha xabadda haddii lagu dhufto anigana meeshii laeega qaadi waa kac meesha waa ka kacay ar waa baxay waa baxay ar bahalka waa dishaa meeshaas wadaadka sariirta fuloo kale ma tegin dhakhaatiirta waxaa laga yaabaa inaan kiis noocan loo keeni jirin ee markii la idin keena dhakhtarka ama uu idin imaada ma yaabeen ma yaabeen halira waa la yaabeen aniga ruuxiga ayaa hadda ka bacdi shabeel raadkiis la arkeen masaaniha been ma sheegaaye ragaa kaa xoog badan ama kaa lixaad badan ma lehe laakiin ninka shar waa nin wax yar ma ah qori hataa ni haasto ninkaas nin qore liif si fiican u yaqaana nin qore cabdicabdiga ma ku dili karo qori u haasto daf inuu soo qore gebka ugu leeh soo sharxanya haddaa aragto sharaxada oo leehe inta shaarubuuku leehe sharaxda oo leeh haddaa aragto aaduu qurxoon yahay waxaa la yidhi culimmada haloogiya ha aragteen sidaasaa aga soo tagni warki ninkaana ninkan aad intaa u daray meeshaan baraaqan inta inuu macay ka geliya umaleha ninkan intuu macay ka geliyey dhigta hoose ninka dhaawac uma yaro anigaa ka fujiye maahane ragga ka carara haddaa ka mid ahaan lahay ninkan bas soo mid ah loo imaan lahay unkuna waxuu naga heli karo amba waa ka jiidi lahay anigaa un ilaahay uu soo dugaa ka fujiye ninka maahane waa u dhacay gabna waa ku yidhi waa ku fadhiisto marka intaan aa u darin wiilku kuwana u darin kuwa xedadaalaydan meeshaan ma arkay qajaarka la yidhaha meeshaan qajaarka iyo jiiqlida la meeshaan ragga iyo xoolaha waa ka dhintaan dubaagta oo waraabaha le eriga markuu dilaa intuu ku dhuftaa inta waxaa isku imaad waa meel oo isku imaad oo jiiqlay la yidhaha jirto oo xibnaha ku kala baxan oo afweynta la yidhaha meeshaan wixii looga dhufta gab leebahay waraabaha markuu erig qabaa intuu ku dhufaa dhag gab nafka xaggoo ku dhaca anigaa ilaahay maleey iga dhigaa ka fuji anigana waa igaale bahalka mashar yaro bahala iska celwaha ma lehen laakiin waa la iiga raayay
alkadhawaanaan waan hadal umahadla kari